bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sida saakayba wararkeena aan ku sheegnay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxaay ka dhaceen duleedka magaalada baardheere ee wilaayada gedo dagaaladu waxay yimaadeen ka gadaal markii saaka aroortii ciidamada mujaahidiinta ay weerar duqayn ah ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ka degan yihiin gudaha magaalada baardheere ee wilaayada gedo xeradaasi ayaa la sheegayaa in halkaa ay ku sugnaayeen xilliga weerarku dhacayay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta qaarkoodna halkaasi lagu tababarayay qaar kalena lagu qorayay sida xogta aan ku helayno weerarkaasi madaafiicda dabadeed maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay dhaqdhaqaaq ka sameeyeen duleedka magaalada baardheere halkaasi oo markii horeba ay kusii diyaarsanaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta waxaana halkaasi durbadiiba ka dhacay weerar kamiin ah oo loo dhigay maleeshiyaadkii murtadiinta ee magaalada ka soo baxay kamiinkaasi ayaa markii dambe waxa uu isku bedelay dagaal toos ah oo kafoolkafool ah oo muddo saacada qaatay kaasi oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheere lagu dilay sagaal murtad waana tiro hordhac ah waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato idaacadda andalus ayaa heshay qaar ka mida magacyada murtadiintii maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada baardheere murtadiintaasi waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray axmed maxamed daari oo dagaalkii maanta lagu dilay sidoo kale waxaa ka mid ah murtad kale oo lagu magacaabi jiray aadan goobe dagaalkii maanta ayaa isaguna lagu dilay waxaa kaloo ka mid ah murtadiinta magacyadooda aanu helnay murtad magaciisa lagu soo gaabiyey uul oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi maanta lagu dilay sidoo kale waxaa xusid mudan inuu jiro khasaaro dhaawacya oo aad u fara badan inkastoo ilaa iyo haatan weli tiradooda aanu helin balse wararku waxay tilmaamayaan in la geeyey gudaha magaalada baardheere dhaawacyo iyo meydadka murtadiinta oo dagaaladii maanta lagu jabiyey xaalada goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka magaalada baardheere ayaa iminka degan murtadiinta iyagoo jabana waxay dib ugu laabteen gudaha magaalada baar dheere iyagoo meydad iyo dhaawacyo sitaa dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheere waxa uu imaanayaa xili laba cisho ka hor magaalada baardheere uu booqasho ku yimid taliyaha ciidanka lugta ee maleeshiyaadka murtadiinta kaasi oo magaaladaasi soo gaaray isagoona ujeeddada uu u yimid magaaladaasi ay ahayd in halkaasi uu ka bilaabo qorista maleeshiyaad murtadiin ah iyo abaabul ciidan balse lagu soo waramayo in arintaasi ay u suurageli weysay oo caqabado ay ka hor yimaadeen muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar kala duwan ka fulinayeen degmooyinka gobolka gado kaga sugan yihiin murtadiinta waxaanu la soconnaa shalay galab in dagaal xoogan ay mujaahidiinta ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada ceel waaqa ee gado ka tirsan iyadoona sidoo kale mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafaya weerar ay ku qaadayeen goobo ay cadowga kaga sugan yihiin gado wixii kusoo kordha khasaaraha cadowga ku gaaray dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada baardheerana waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijya soo socda insha allahu tacaala